bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan qodobada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waxaa ka mid ah soomaaliya ka goodooday boqol kun oo doolar oo goboleedeedka igad kaasoo lagula dagaalamaya cudurka coronavirus ciidamada xoogga dalka oo labiyo toban maleeshiyaad ah ku dilay deegaana hoos yimaadaha degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha galmudug oo ku baaqay in la joojiyo dagaalada kasoo cusboonaaday deegaan ka tirsan galmudug gudoomiyaha gobolka gadow kulan la qaatay ururka haweenka degmada luuq ee gobolkaasi kaasoo looga hadlay wadashaqaynta bulshada iyo maamulka odayaasha dhaqanka iyo culimaadudiinka soomaaliyeed oo baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ku dagaalamaya deegaan ka tirsan degmada doolow soomaaliya akhbaaradka dibaddana waxaa ka mid ah wasaaraha ingiriiska boris johnson oo loo wareejiyey qaybta xaaladaha culus ee kadib saameyntii cudurka covid sagaal iyo toban
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
subax wanaagsan mar kale waa talaado taariikhduna waa toddobada bisha afaraad sanadka labada kun labaatanka u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan soomaaliya ayaa ka guddoontay boqol kun oo dollar urur goboleedka igad kaasoo lagula dagaalamayo cudurka covid sagaal iyo toban oo saameyn ku yeesha caalamka oo idil waryahayga
xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire maxamed cali nuur xaaji ayaa ka guddoomiyey jeeg ay ku qoran tahay boqol kun oo dollar mudane jamaal axmed oo ah sargaal saro isku xidha xafiiska igad ee muqdisho iyadoo kaalmadaasi lacageed ay tahay hindise iskuduubni ah oo ka timid shaqaalaha urur goboleedkaasi oo ay ku garab istaagayaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dagaalka ka dhanka cudurka coronavirus oo loo soo gaabiyo magaciisa covid igad waxay kasoo ururisay toddoba boqoloo kun oo dollar tawdhacaad maaliyadeed ah afar boqol iyo soddon shaqaale oo uga howlgala dhammaan rugaheeda shaqo ee guud ahaan gobolka tan ayaa tilmaamo u ah diyaargarowga ka qaybqaadashada dadaalada lagu bixinayo badqabka iyo ilaalinta muwaadiniinta igad cudurka coronavirus iyo muujinta taageero garab istaag u ah wadamada gobolka iyadoo lacagta loo kala qaybiyey dhammaan xubnaha ururka si siman saddexdii abriil wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay ku dhawaaqday inay diiwaangelisay laba xaaladood oo cusub oo ah bukaano la dhiban cudurka covid sagaal iyo toban taasoo sare u qaaday tirada guud ay gaarsiisan tahay bukaanadan dalkeena soomaaliya toddoba bukaan iyadoo mid ka mid ah bukaanadaasi uu kasoo kabtay xanuunka mana jirto wax dhimasho ah oo sababay cudurkan safmaraynka ah ee covid sagaal iyo toban
ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa labiy toban maleeshiyaad ka tirsan kooxda argixisada al-shabaab ku dilay degaan ka tirsan ama hoos yimaada degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose wariyahayga faadumo dahir cadow ayaa warkaan inoo faahfaahinaysa howlgal ay ciidamada xoogga dalka ka sameeyeen tuulooyinka buulo orojan malableh siigaala iyo busley oo hoos yimaada deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu qaarijiyey labiiyo toban ka tirsan maleeshiyaadka argagaxsada al-shabaab kuwaasi oo ku dhuumaalaysanaya deegaankaasi howlgalladan ayaa yimaaday kadib markii ay ciidamada xoogga dalka ay ka warheleen in maleeshiyaadka argagaxsada al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayaan beero dad shacab ah ay leeyihiin ee ku yaala deegaanadaasi madaxa howlgalka ururka afartan iyo sideedaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya laba xidigle siciid xuseen ayaa idaacadda ciidamada qalabka sidee u xaqiijiyey in maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay gaarsiiyeen jab xoogan islamarkaana ay soo bandhigeen cadeymo muujinaya in ay khasaare u geysteen ciidamada xoogga dalka kooxaha nabadiidka ee al-shabaab laba xidigle siciid xuseen ayaa intaa ku daray in deegaanka janaale iyo tuulooyinka hoos yimaada ay ciidamada habeen iyo maalinba ay ka fuliyeen howlgallo si looga hortago khatarta ay maleegayaan cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab faadimo daahir cadow warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada kasoo cusboonaaday deegaano ka tirsan galmudug waryahayga maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkaa inooga soo diray dhuusamareeb iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dagaal uu ka dhacaya qaybo ka mid ah gobolka galgaduude gaar ahaana deegaano hoostaga dhabada iyo sidoo kale degmada cabudu oo qayb waqooyiga gobolka galgaduude khasaare xoogan ah uu geystay dagaalkaasi oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ee deegaanadaasi wada dega kuwa oo ku dagaalamay dhul daaqsimeed ayaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya waxa uu kasoo saaray baaq nabadeed oo ku aadan in si deg deg ah loo joojiyo dagaalkaasi islamarkaana la dhex galo dadka lakala dhex galo dadka deegaankaasi ku dagaalamaya sidoo kalena waxa uu sheegay in guddi loo xil saari doono arrintaasi ku baxa madaxweynaha ayaa hadalkiisa waxa uu raaciyey in xilligan aan loo baahnayn dagaal qabiil inuu ka dhaco deegaanada dowlad goboleedka galmudug islamarkaana loo baahan yahay dib u heshiisiin deegaanadaasi in laga yegleelo dhinaca kale waxgaradka qaybo kamid ah gobolada mudug iyo galgaduud ayaa iyana waxa ay soo saareen baaq ku aadan dagaalkaasi in la joojiyo maalmihii lasoo dhaafay dagaalka deegaanadaasi ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay dad aada u fara badan iyadoona kuwo kale ay ku dhaawacmeen islamarkaana la gaarsiiyey cisbitaalada ku yaala degmooyinka caabuduaq iyo cadaado ee gobolka galgaduud dagaalkan ayaa ugu horeyn waxa uu ka bilowday muran ku saabsan dhul daaqsimeed deegaanadaasi iyadoona muranadaasi ay soo noqnoqdeen sanadihii lasoo dhaafay balse la isku dayay in arrimahaasi la xaliyo dagaalkanina uu ku soo aaday xilli laga waday qaybo kamid ah gobolada mudug iyo galgaduud arrimo dib heshiisiin madaxda maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi loo diri doono ciidamo kala dhex gala dadka deegaanadaasi ku dagaalamaya maxamed cabdi maxamed radio muqdisho dhuusmareb
dhinaca kalena odayaasha dhaqanka iyo culimaadudiinka soomaaliyeed ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalaha ku dagaalamaya deegaano ka tirsan degmada doolo waryahaga cabdikariim axmed buuxla ayaa warkaa inooga soo diray cabudwaaq
waxaa kaa ka degan deegaanka fruity for oo hoostaga gobolaha dacdheer ee centerka gaxandhaale ee degmada galaadiyo ee gobolka doolo halkaasi oo maalintii shalay ay ka jireen xiisado ay isaga soo horjeedaan dad walaalaha oo deegaankaasi daaqwadaad ku ah haddaba arrintaasi waxaa socday baaqyo loo jeedinayo dhinacyada halkaasi ku dararaya oo in muddaa halkaasi isku hayay cawil khaydare iyo nabadoon muuse oo ka mid ah dadka deegaankaasi waxaa ugu horeyn sheekh ka warantaa baaqa ku wajahan dadka walaalaha ee halkaasi isku hor fadhiya
ama ku hadlaya afka culimada deegaankan waqooyiga galgaduud gaar ahaan meeshaan xiisadu ka taagan tahay oo fulinta foora oo xuduudda etoobiya iyo soomaaliya wadaagaana xiisadaan oo sanado badan soo jirtay oo qabaa'ilada halkaa dega oo reedhabadeed iyo reecaado u dhexaysay oo mataqaanaa soddon sirsatay ama wax ka badan ayaan mataqaanaa oo hadda maalmahan ka taagnayd baa rabaa inaan ka hadlo sidaan uga hadlayana waxa way marka koowaad waxaan u jeedinahayaa baaq nabadeed dadka halkaa ku dirirahaya oo soomaaliyeed inay ilaahay ka cabsadaan oo xabaddaas la joojiyo oo caqligu shaqeeyo halkaa dhibka ka dhacay iyo dagaalka wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay waa wataasiyeynaynaa waxaanu ku baaqaynaa in la joojiyo dagaal wiil baa ku dhashay wiil kuma dhinto taas ayaan ku baaqaynaa dowladda iyo meel kastoo la joogo in sidii dagaalkaa loo joojin lahaa laysku taxallujiyo baan ku baaqaynaa waa gatay baaqa ka sokow wax dadaala oo arrintaasi hadda aad ku jirtaan ma jirtaa oo aad kaga howlgalaysaan dadaal waa lagu jiraa dagaalkay ugu jiraan waxaa weeye dagaalku meesha ka dhacay oo tan iyo daraad ka socday maahan laba qolo oo qoloba meel carro iskugu timid waa meel deegaana oo qabalaha sadda ka tirsan etoobiya sida sheikhu u sheegay oo dacdheer hoostaga ilaa degmada gallaadi doollo weeye waxa dagaalku ka dhacayaa haddee inaan difaaca lagu jiro aan wax weerara la qaadin xabad dambe la ridin arrintaas ayaan isku boorinaynaa annagu aan wax weerara la qaadin sida weerarka loo soo qaaday oo kale dagaalkii la joojiyo intaasaan abaabulkeeda ku jiraa sheekh cawil inta badan dadka xoola dhaqatada ahi markii ilaahay raxmaadkiisa uu sugo ayaa gacan saarkaana kor u dhacaa cabdikariin axmed waxaan radio muqdisho caabudwa
gudoomiyaha gobolka gado ayaa kula la qaatay ururka haweenka degmada luuq ee gobolkaasi kaasoo looga hadlay wada shaqeynta bulshada iyo maamulka waryahaga cabdinuur xasan ayaa warkaa inooga soo diray luuq gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka mudane cusmaan nuux xaaji maclumow ayaa maanta kulan la qaatay ururka haweenka ee degmada luuq ee gobolka gado waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa madaxa xasilinta gobolka gado mudane cabdiraxmaan cabdulaahi aadan bakaal kooke gudoomiyaha degmada luuq ibraahim maxamed nuur ibraahim towfiiq iyo afhayeenka maamulka gobolka gado cali jubba ugu horreyntii ururka haweenka ayaa ka warbixiyey baahiyaha ay u qabaan iyo waxqabadka ay dowladda ugu fadhiyaan waxayna sheegeen inay dareemeen isbeddel weyn oo dhanka maamul wanaagga ah intii ay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka soo gaareen degmada luuq ee gobolka gado sidoo kale waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay dowladda ay joogto gobolka gado waxayna hadalkooda sii raaciyeen inay garab taagan yihiin maamulka gobolka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ugu dambeyn waxaa kulankaasi soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka gado ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka ayaa isagana dhankiisa sheegay inay haweenka yihiin lafdhabarta bulshada dowladdana ay ka maarmin cabdinuur shableeye xasan cabdinuur shakir warbaahinta qaranka degmada luuqganaana ee gobolka gado
beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay tacbashada beeraha gaar ahaan bariiska xilli roobabkii gu-ah ay bilowdeen waryahayga cabdiraxmaan cumar xuseen wadani ay warka nooga soo diray jowhar iyadoo magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ay caan ku tahay wax soo saarka bariiska qeybihiisa kala duwan ayaa xilligan oo laga guda jiro xilliga guga waxa ay ballaarinayaan beeraleyda magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe wax soo saarka bariiska qeybihiisa kala duwan waxa ayna sheegeen xilligan guga in tacabkooda uu yahay mid aada u wanaagsan islamarkaana ay kaga faa'iidaysanayaan rababka guga iyo weliba webiga shabeelle oo iminka ay ka sugayaan inuu keeno biyo ku filan beeraleyda soomaaliya waa magaalada keliya oo kuwa bariiska lagu tacbo meelo kale oo ka baaxa jira macnaha koonfurtaas sida jannaal iyo dhulkaas uu ka baxa laakiin sidii inta oo loogu tacbo kale loogu tacbo macnaha waa meeshii ugu horreysay tijaabadii kow la qaado dhulka kow lagu qaaday wuxuu ahaa baaroweyne baaroweyne bariiska marka lagu tacbo waxaa ka soo baxay bariis aad iyo aad u macaan badan sida oo macnaha haddii ciise sheegayeen haddii caloosh laga qabto qofka oo bariiska asagoo cadda karayo caana loogu daro hadduu cuno shubankii iyo wixii dhan daawona waa yahay deeqna waa yahay marka xiliyada waxa ee xili oo shimbiraha ay badan yihiin dhibaatadiisa ugu weyn shimbiraha markay badan yihiin lewa maaha inay wax oo biyaha xaggiisa oo dhibaato u keenaya ma jirta biyaha badan waa ku baxay dhibaata ma u keeno biyaha badan laakiin shimbiraha fasalkoona shimbiraha waa badan yihiin fasalkoona shimbiraha waa ku yaryihiin oo shimbir la-aan ayaa la soo jirtaa bariiska ayay ka jeceshahay sababto ah bariiska markuu soo baxo sida galleyda oo kale qub ayaa saaran oo culus macnaa waa ku cuslaanaysaa sidai u cunan lahayd laakiin bariiska markuuba uu soo baxo uu soo fiixo markay dhag siiso caano uu yahay waa iska dhuuqaysaa laakiin shimbirta nafsar ahaanteeda macnaha sida la soo xigtay oo daraasaad lagu sameeyey waxaa la sameeyey waxaa la bariiskii ay sanadaha sana ka mida macnaha sideetameydii ayaa tijaawo la sameeyey analyze shimbirahan waa bariiska waa ay laaynahay shimbiriyaa la laayay shimbirihiiyaaba la dhammeeyeybu inaad koox la yidhaahdo mashruuca gosha iyo gandiga diyaarada waaweyn ay soo qabsadeen ay shimbirihii ma' ka siiyeen shimbirihii markii dhammeeyey bariiska xilligaa san kasta tacbay wuxuu noqday bariis asadhan wada buko oo jira dalagii leeli jira waa la heli waayey mar labaad ayaa adna analyse la sameeyo daraasaadka la sameeyey marka waxaa la ogaaday shimbirtu inay ku cunto bariiska cayayaanka markay ka soo waysa ay kanku neebsato laakiin dadka waxay u qaateen shimbirta inay bariiska kale cunto waxayna kasoo cuntaa tixriga bariiska jiridda ku guranaya cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
aad u mahadsan yahay cabdiraxmaan cumar xuseen wadani halkaa naga dhegeysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa loo wareejiyey qaybta daryeelka xaaladaha culus ee cisbitaalka kadib markii astaamihii xanuunka covid sagaal iyo toban lagu arkay ay kasii dareen sidaas waxaa lagu qoray war qoraal kasoo baxa xafiiska down street xafiyeen u hadlay ayaa sheegay in kooxda caafimaadka ee boris johnson ay ku taliyeen in la geeyey qaybta daryeelka xaaladaha culus islamarkaana haatan uu helayo daryeel caafimaad afhayeenku wuxuu intaasi ku daray in johnson uu ka codsaday xogeyaha arrimaha dibadda ee u k inuu ka shaqeeyo ama usii wada shaqada qeybaha ugu muhiimsan wasaraha ingiriiska boris johnson ayaa da-diisu tahay konton sano jir waxaana la dhigay isbitaalka london ku yaala gelinkii dambe axaddi kadib markii lagu arkay calaamadaha cudurka coronavirus kaasoo sidoo kalena ingiriisku ka mid yahay wadamada sida baana u sameeyey cudurka safmareenka ee covid sagaal iyo toban dhegeystayaal warkii socood kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana waa naga intaas ciddii u sheegana waxay dib mar kale kala socon karaan beedka internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho dot net